أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الصلاه فرض الله على هذه الأمة في كل يوم وليلة خمس صلوات فقط وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح شيخ وحوير رحمه الله تعالى كتاب الصلاة هذا متكن كتاب الصلاة وصلاة كتاب كيديو وحان سوق قادني وقيبه هران كسوق قادني دهاردي iyo axkaamteedii waxaa kaloo aanu soo qaadanay nijaasaadka waxyaalaha nijaasaadka la yidhaaho iyo sida nijaasta laysaga dahiriyo ayaanu soo qaadanay halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah ullahu tacaala inuu uga hadlo salaada iyo axkaamteeda kaanat afdala min gayrihaa sharxu wuxuu ku leeyahay salaadu cibaadaadka kale iyadaa ka fadli badan fafarduhaa salaada waajibkeedu afdalu lfuruud waajibaadka dhan iyadaa ugu fadli badan wa nafluhaa salaada sunnadeeduna afdalu nawaafil sunnooyinka kale iyadaa ka fadli badan wa hiya afdalu lcibaadaat albadaniya cibaadaadka jirka laga sameeyo waa cibaadada ugu fadliga badan wey cibaado qofku jirka uu ka samaynayo oo ilaahay ugu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala ayadaa ugu fadli badan salaada liannahu salaada waxaa la farad yeelay leylat اlisraa habeenkii nabigeena la dheelminayey sala allahu calayhi wasalam oo samaawaadka toddobada samo iyo meel ka sarraysaba uu gaaray nebigu sala allahu calayhi wasalam habeenkaasaa salaada la waajib yeelay oo la farad yeelay waa qiimaha iyo fadliga ay iska leedahay amaa cibaadaadka kale sida xajka iyo sakada iyo soomka waxaa la waajib yeelay isagoo jooga dhulka nebigu sala allahu calayhi wasalam amaa salaada habeenkii ilaahay uu arkay nebigeennu sala allahu calayhi wasalam oo la dheelminayey habeenkaas ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ummaddiisaba lagu soo farad yeelay ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a salaaduhu habeenkaa leylat lisraa waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalam salaadaha loo soo dhiibay ay ahaayeen ilaa konton salaadood laakiin ilaahay bifadlihi wa raxmatihi ummaddan ilaahay uu ka fududeeyo ilaahay wuxuu ka dhigay shan salaadood oo u dhigma xagga ajirka iyo khayrka kontonkii salaadood ku ajira kontonkii salaadood ayay shantan salaadood ay ku ajir yihiin salaadda ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay waxaa tusinaya nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu sunneeyey qofku marka uu dhasho oo adduunka uu ku soo biiro in dhegta midigta ah looga addimo aadaankaasna waxaa ku jira xayi cala asalaa xayi cala alfalaax idan marka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sunneeyey kow kelimada ugu horreysa ama ereyga ugu horreeya qofku uu maqlayo markuu dunida uu yimaado u dhasho inay noqoto xayi cala asalaa salaadda u kaale oo qofka waxaaba lagu anqarinaaba maqalka salaadda inuu maqlo ereyga salaadda kow markuu dhasho haddana qofku markuu dunida uu ka baxo oo adduunyada uu isaga tegayo oo uu dhintana waxa lagu sagootinayo waa salaaddii oo wata lagu tukanayo salaatuljanaaza dhimashadii iyo dhalashadii wakhtiga u dhexeeyana waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajib yeelay addoommadiisa inta ay nool yihiin ay salaadaas ay ilaahay ugu dhowaadaan oo ilaahay ay ku caabudaan subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo uu sunneeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam mashaakilka in iyada lagu xalliyo wixii mushkilo ah oo addoonka soo wajaha kurbo iyo welwel iyo dhibaato ah inuu ku xalliyo salaad oo laba ragcoo sunnaa uu tukado taasuna ay sabab u noqonayso in ilaahay kurbadiisa uu faydo waa kii xadiisku ahaa kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa haddii nebiga sala allahu calayhi wasalam arrimo ay la soo gudboonaadaan oo kurbo iyo shiddo leh dhinaca salaaduu aadi jiray nebigu salى اllahu عalayhi wasalam marka salaadu sidaasay u qiimo badan tahay waa xidhiirka addoonka iyo rabbigii u dhaxeeyo أfضل العibaadaaت الbadaniya wa bacdaha waxaa ku xiga oo ka dambeeya الsowm ثuma الxaju ثuma الزakaaة saasay u kala fadli badan yahay farad allahu ilaahay wuxuu ku waajib yeelay calىa haadihi tan taasoo alummati ee ummadda ah fii kulli yowmi walaylatin habeen iyo maalin kasta ummaddan ilaahay wuxuu ku farad yeelay khamsa salawaat shan salaadood faqad oo kale ah shan salaadood oo kale ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu ku farad yeelay salaadaha kale waa sunno ha noqdaan salaatuleyl ha noqdaan salaada la yidhaaho salaada witirka kusuufu shamsi salaatu lkhusuufki salaatu listisqaa salaadahaasoo dhan waa sunno laakiin salaad waajiba waxaa ka jira shantaa salaadood wahiya shanta salaadood oo waajibka ah adduhru salaada duhurka waalcasru iyo salaada casrka iyo waalmaqribu iyo salaada maqribka iyo waalcishaa iyo salaada cishaha iyo wasubx iyo salaada subxiga shantaas salaadood ayaa waajib ilaahay uga dhigay qof kastae muslim ah oo qangaar ah wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala walaa tajibu salaadu ma waajibto ilaa cala almuslimi qof muslima maahane qof muslima maahane qof kale salaadu kuma waajibto kaafir hadduu qofku gaal yahay dee salaaddii waxaa ka horeeyaba towxiidkii waxaa ka horeeya inuu marka hore xerada soo galo oo uu soo islaamo markaasaa salaado ay ka ansixi kartaa oo laleeyahay tuko muslimkaasoo albaaliqi ee haddana qaangaar ah albaaliq la yidhi waxaa baxay qofku hadduusan qaangaar ahayn oo saqiir uu yahay salaadu waajib kuma ahan muslimkaasoo alcaaqili ee caqli leh hadduu qaangaar yahay laakiin uu iska waalan yahay oo caqli uusan lahayn oo qof waalan uu iska yahay salaadu waajib kuma ahan muslimkaasoo aldaahiri min alxaydi waannifaasi dhiigga xaydka caadada daahirka ah waannifaasi dhiig umuleedkana daahirka ah waa inuu haddana qofka muslimkaa ee qaangaarka waxaa shardiya in xayd iyo nifaas labadaas inuu daahirka yahana waa shardi gabadhii xilliga xaydka ay qabto xilligaa salaadu waajib kuma ahan gabadhu xilliga nifaaska ay qabto ee umusha dhiiggaasi uu ka socdo salaadu waajib kuma ahan bacda dukhuuli waqtihaa waqti salaa salaadda waqtigeedii waqtigaa geliddiisa ka bacdi ayay muslimka waajib ku noqotaa salaadaan la gaarin wakhtigeedii waajibkeediina wuu dhiman yahay tusaale ahaan hadda waxaanu joognaa casir maqhribkii markaan gaarnuu waajib nagu noqona markii maqhribkii aan gaarno oo qoraxdu ay dhacdo markaasuu waajib kugu yahay maqhrib walikulli salaatin salaad kasta waxaa u sugnaaday salaadaasoo minhaa min asalawaati alkhams ee shantaa salaadood ka mid a waqtunaa u sugnaaday wakhtigaasoo muxadadun ee la xadeeyey shanta salaadood wakhtigaa rabto iska tuko ma aha sharcigu salaad walba wuxuu u yeelay wakhti ay soo gasho iyo wakhti ay baxdo ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ilaahay wuxuu yidhi salaadda mu'miniinta waxay ku noqotay salaad wakhti loo yeelay wakhti loo xadiday ay gelayso iyo wakhti ay baxayso walikulli salaatin salaad kasta waxaa u sugnaaday salaadaasoo minhaa min asalawaati alkhams salaadihii shanta ahay ka mida wakhtunaa u sugnaaday wakhtigaasoo maxduudun maxduudun ee la xadeeyey wakhti xadaysanaya awqaaddiiu marka sheekhu kuu bilaabay salaad walba wakhtiga ay gelayso iyo wakhtiga ay baxaysuu kuu sheegi awqaaddaas marka faa'iidada inaad ogaato waxaa ka mid a inaad haleesho ama aada gaartid afdalu اlwaqti yacni wakhtiga laga tukado wakhtiga ugu fadliga badan inaad ogaatid haddana inaad ogaatid xilliga aad tukanayso salaaddii ma jirtaa oo addami ah oo ma lagu xisaabi mise waa qado oo salaadda wakhtigeedii uu dhammaaday awqaadda marka barashadeeda faa'iidooyinkaasaa laga heli maxaa yeelay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari uu warinayay wuxuu ku yidhi ayu alacmaali afdal ayaa la weydiiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam acmaasha yaa ugu fadli badan markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi asalaatu liwaqtiha salaadda wakhtigeeda lagu ilaaliyo oo awalulwakti laga tukado ayaa ugu fadli badan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam fa waqtu duhri wakhtiga duhurku min zawaali shamsi qoraxda zuulitaankeedii laga bilaabo can wasadi asamaa cirka dhexbartankiisa qoraxdu ay ka zuusho oo ay ka sikato ilaa an yasiida dillu shay ilaa shayga hooskiisa uu ka ziyaado calaa milihi mili shay shayga mahalkii uu ka ziyaado bacda dilli اlistiwaa la ekaanshaha hooskiisa ka bacdi uu shay walba mahalkii ka ziyaado wuxuu kuu bilaabay sheekhu inuu xadeeyo salaada duhurka wakhtiga duhurku uu galo iyo wakhtiga uu baxay wuxuu ku yidhi sheekhu fa waqtu duhri wakhtiga duhurka min zawaali الshamsi qoraxda zuulitaankeeda laga bilaabo macna zawaal huwa almayl zawaal waxaa loola jeedaa almayl leexashada zawaali الshamsi ay mayli الshamsi qoraxda leexashadeeda laga bilaabo can wasadi الsamaa cirka dhexbartankiisa ay xoogaa ka sikato oy ka leexato wax yar ay u sikato dhinaca qoraxdhaca wax yar waa inay dhexbartanka ka durugto dhexbartanka cirka waa inay qoraxdu ay ka sikato markaas way markuu bilaabmay koow awal waqti duhri wakhtigaas marba haddii aanu aragno in qoraxdii bartamaha cirka ay wax yar ka sikatay fa haadaa huwa awalu waqti duhri wakhtiga duhurka wakhtigaasaa ugu horeeya wakhtigaas qofka tukada wuxuu helay afdalu lacmaal acmaasha camalka ugu fadliga badan ayuu sameeyey qofkii wakhtigaas haleela marka awalulwakti ama afdalulwakti intuu ku xadidan yahay intuu ku xadidan yahay xadiiskan nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu yidhi asalaad liwaqtihaa salaadda waktigeeda awalkeeda lagu tukadaa ugu fadli badan awalulwakti wuxuu ku xadidan yahay duhurku markuu galo oo qoraxdu bartamaha cirka wax yar ay ka sikato markaas ka bacdina qofku uu ku mashquulo mashquulkii salaaddu ay u baahnayd salaaddu mashquulkay u baahan tahay maxay tahay waa dahaaradii qofku inuu masqushii galo isi soo dahiriyo weese qaato labadii ragcoo sunnada ahayd oo duhurka ka horreysay uu tukado markaas ka bacdi uu salaaddii duhurka toos u galo salaaddii duhurka markuu toos u galo intaas yar kaliya wuxuu ka hormariyey wakhtigii markii la gaaray muxuu soo sameeyey dahaaradii waxyaalihii daruuriga ahayd oo salaaddu ay u baahnayd ayuu soo sameeyey markii wakhtigii galay wakhtigii markuu galay waa la addimay dahaaruu aaday musqushuu galay wuu soo weysaystay ragcadii rakacaadkii sunnada ahayd oo duhurkuu tukaday allaahu akbar salaaddii duhurku markaas wuxuu haleelay awalulwakti kaasaa loola jeedaa laakiin markii la helay zawaalu shamsi oo salaaddii duhurka ay dhalatay oo zawaalkii la helay haddii intaas ka badan qofku uu sii joogo oo maalan xilli laga dahaaro qaadan karo laga addimi karo ragcooyinkii laga tukan karo kabacdii uu iska sii joogay uu iska sii daahdaahay isagoo sidaa u sii daahay waktigii ajir wuu ka helay laakiin awalulwaktigii wuu dhaafay awalulwaktigii iyo fadiilatulwakti wuu dhaafay sidaas awgeed qofku markuu doonaayo inuu helo fadiilada awalulwakti waa inuu la socdo salaaduhu waktiga ay dhalanayaan iyo wakhtiga waxyaalaha daruuriga lagu dhammaystiri karo oo dahaaradii salaadii aadaankii iyo aqimkii iyo ragcooyinkii sunnada ahaa intaa markay soo wareegto allahu akbar qofkii yidhaaha qofkaas weeye qofka helaya fadiilat اlwaqti ama awal اlwaqti qofka helaya qofkaas min zawaali الshamsi can wasadi الsamaa bartamaha cirka qoraxdu wax yar ay ka sikato ilaa an yaziida adilu shay see lagu ogaan karaa marka yacni waktigan zawaalka in la gaaray iyo waktiga istiwaha in la gaaray see lagu ogaan karaa sideedaba qoraxdu markii ay soo dhalato oo si fiican subaxii qoraxdu ay u dheeraato shaakhis dawiiluu sameeyaa hoosku aada u dheriyaa qofka hooskiisa uu dheriya saacadba saacadda ka dambaysana hoosku uu soo gaabtaa haddaad aragtid hooskii oo soo gaabanaya weli lama gaarin zawaalkii waktigii zawaalka duhurka lama gaarin hooskii ewel subaxii uu dheeraa uu soo gaabanaa hooskaagii uu soo gaabanaa markaad aragtid inuu soo gaabanayo weli duhurkii lama gaarin oo gaabasha ay ku socoto marka ugu dambaysa waxaa la gaari waktulistiwa qoraxdiiyaa waxay mareen bartamaha inay bartamaha marayso see lagu ogaadaa marka bartamaha inay marayso waxaa lagu ogaadaa qoray markii meesha aad dhigtid ood istaajisid ama adiguba aad qoraxda u baxdid waxaad ogaanaya hooskii oo dhan wax dhinacan u baxayana inuusan jirin midig iyo bidix waa marka culimada fuqahadu ay yidhaahaan qad labisa shaksu dilla qofku asagaa hooskiisii laqay ama labis ka dhigtay waa waktulistiwaa waktulistiwaa hooskiisii ayaa labis u noqday shaati oo kale u noqday lann waxaa weeye dhinacan midigta hadduu ka fiiriyana ma lahan hoos bidixdan hadduu ka fiiriyana hoos ma lahan hooskii isagu ku baaba'san yahay haddaad aragtid hooskiioo heerkaas gaaray oo adigii kugu soo aruuray waa waktulistiwa la joogaa waktigii istiwa ayaa la joogaa istiwa maxaa loola jeedaa yacni qoraxdiiya markaa waxay maree bartamaha cirka bartamaha cirka ayay mare haddii markii la gaaro zawaalkii oo bartamaha cirka wax yar ay ka sikato oo waktiga duhurka la gaaro hoos yaraa markaa soo baxay hoos yar ayaa markaa soo baxay hooskiis markuu soo baxo saacadba saacadda ka sii fog xilliga galabta looga sii dhowaado oo sii dheeraana haddana awalna awalu nahaar maalinta bilowgeeda uu soo gaabanayo markii zawaalka wixii ka dambeeya duhurka wixii ka dambeeyana hoosku uu sii dheeraana ilaa markaas laga gaaro xilligan kitaabku uu noo sheegayo oo uu ku leeyahay ilaa an yasiida dillu shay ilaa hoos shay kasta hooskiisa uu ka siyaado calaa milihi shayga mahalkiisa uu ka siyaado ilaa waxaa la gaari markid walba qoragii sidaan aad u istaajisay iyo hooskiisii in hooskiiba uu dheeraado marka haddii la gaaro duhurkii wuu kaa tegey duhurkii waa kaa tegey marba haddii shaygii iyo hooskiisii hooskii uu dheeraaday duhurkii waa tegey maxaa soo galay waqti alcasr waqti alcasraa soo gala ilaa an yasiida dillu shay shayga hooskiisu ilaa uu ka siyaado calaa milihi shayga mahalkiisa bacda dili listiwaa la ekaanshada hooskeedii ka bacdi shay walba markuu hooskiisii aanu dhehayna uu ku soo aruurayo hooskiisii uu labis ka dhigtay hooskaa yaruu meesha joogay markii laga jaro ka bacdi markii shay walba hooskiisu uu hoosku dheeraado markaa waxaa baxay waktigii duhurka wa waqtu اlcasri waktiga casirkuna min aziyaadati ziyaadadaa hadda aanu soo sheegnay laga bilaabo ziyaadada aanu soo sheegnay maxay tahay waa shay walba markuu hooskiisii uu hoosku ziyaado markaasuu casir bilaabma ziyaadadaas laga bilaabo wey casirku halkaasuu casirkuna uu ku yimaado calaa dili اlmili shayga hooskiisa uu ka siyaado shay walba hooskiisa uu ka siyaado markaas wey marka la leeyahay waa awalu alcasr casirkii xilligaasuu bilow uu yahay ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro kullihaa kulli shams qoraxda dhammaanteed ay wada dhacdo markaasna casirkii uu kaa tegey marba haddii qoraxdii ay wada dhacday casirkii wuu dhammaaday markaas casirkii wuu dhammaaday marka inuu qofku awqaadda iyo wakhtiyada sidaas uu ilaaliyo waa muhim yacni waxaa naloo sameeyey oo shareecada islaamku ay samaysay calaamaha barashadeeda iyo oqoonteeda ay ku sinan yihiin qof wax akhriyey iyo qof aan wax akhri karin qofka asagoo baadiyihiisa iska jooga ayuu ogaan karaa duhurkii in la gaaray duhurkii in la gaaray wuu ogaan karaa leannu cirkuu sidaas u fiirsanaa cirka hadduu fiiriyo wuxuu arkaa qoraxdii oo wax yar sikatay oo bartamaha ka sikatay wuxuu leeyahay duhurkii aa la jooga wuxuu qiyaasaa in casirkii uu ka tegey iyo in kale see ku ogaanaa waxna ma akriyo waxna ma qoro meeshiisa miyigiisuu ku ogaanaa wuxuu ku ogaanaa qorayuu sidaas yacni u istaajinaa qoraga iyo hooskiisu haddii hoosku xoogaa dheeraado wuxuu leeyahay casirkii waa iga tegey marka shareecada islaamka calaamaadka awqaadda waxay u samaysay calaamo aan akhris iyo aan u baahnayn xisaab midna aan u baahnayn leanna waxaa weeye shareecadii waxaa ku camal fali lahaa dadaan waxna aqrinayn waxna qorayn calaamo marka waxaa la sameeyey qofkii herbaadigaa xataa uu fahmi karo ayaa la sameeyey waxaa jira marka saacado hadda laga sameeyey cabirka kutubtan kutubtan cabirka ay sheegayaan saacado laga sameeyey oo jadwal ah oo habkan lagu jaangooyaa jira saacadahaas waa saacado yacni aada u wanaagsan oo lasoo tajribeeyey qofka waxa wanaagsan inuu kaalmaysto xilliyada mugdiga ama xilliyada maaragta roobka uu jiro oo kale xilliyada wakhtigu uu ka qarsoomayo oo kale wixii la tajribeeyey sharcigu wuxuu bannaynaa in la ictimaadi karo oo la cuskan karo haddii shayga la tajribeeyey la ogaaday inuu waafaqsan yahay kutubtii qornayd waxaa ka mid a saacadahan saacadaha la yidhaaho saacaatlfajir waxaa ka mid a jadwalka hadda masjidkan ku dhegan oo sheekhan la yidhaha sheekh abba uu sameeyey ayaa ka mid ah jadwalka isaguna waa mujarab waa mujarab waa la tajribeeyey isaga iyo saacadaha fajriga farqi weyn uma dhexeeyo waxaa dhici karta mararka qaar laba daqiiqo inay isku khilaafaan shan daqiiqo waxyaalaha noocaas ay isku khilaafaan waa farqi aan weyneyn farqi aan weyneyn marka iyaguna waxay mudan yihiin yacni wax aada loo kaalmaysan karo si qofku markaas uula socdo awqaati wawaqtu اlcasri min aziyaadati calaa dili اlmithli ilaa guruubi الshamsi kulliha wawaqtu اlmaqribi waqtiga maqribku min tamaami guruubi الshamsi qoraxda dhiciddeeda taam noqoshadeeda laga bilaabo xataa yakiiba shafaqu ilaa nuurku uu ka dhaco nuurkaas alaxmaru ee guduudan maqribkiiu sheekhu ka hadlo wuxuu ku yidhi maqribku wuxuu galaa qoraxdu markay dhacdo waa markii casirku uu dhammaanayay qoraxdu markay dhacdo markaas weeye marka la gaaray wakhtigii maqribka xataa yakiiba shafaqu ilaa nuurku uu ka dhaco nuurkaasu alaxmaru ee guduudan nuurkaa guduudan oo qoraxdu markay dhacdo guduuday samaysaa oo cerka ay ku samaysaa guduudkaas markuu baaba'o maqribkii wuu dhammaaday waxaana soo gelaya xilligii cishihii wa waqtu lcishaa'i wakhtiga cishihuna min makiibi shafaqi nuurka dhiciddiisa laga bilaabo weye nuurkaasoo alaxmari ee guduudan qoraxdu markay dhacdo guduudka ay cirka ay ku samaysay saamaynta ay ku yeelanayso oo guduudkaasi guduudkaasi markuu baaba'o markaas weeye marka uu soo gelayo wakhtigii cishaha xataa yadluca awalu اlfajri ilaa fajarka awalkiisa uu ka dhasho fajarkaasoo asaadiqi ee runta sheegaya cishuhuna goormuu dhammaadaa fajarka runta sheegaya markuu dhasho oo markuu waagu baryo oo xilligii salaaddii subxiga la gaaro xilligii salaadda subxiga markii la gaaro markaasna waxaa baxay oo dhammaaday cishihii wa waqtu subxi waqtiga subxiguna min duluuci awali اlfajri fajarka awalkiisa dhalashadiisii laga bilaabo fajarkaasoo asaadiqi ee runta sheegay xataa yadluca ilaa uu ka dhasho awalu shams qoraxda awalkeedu ilaa ay ka dhalanayso wuxuu kuu tilmaamay sheekha salaadda subxiga xilliga ay dhalanayso waxaa weeye fajarka laba qaybood wey alfajru alkaadib iyo alfajru asaadiq fajar been sheegaya iyo mid run sheegaya fajarka kaadibka ah ee beenaalaha ah salaadda subxigii markii loo dhow yahay laakiin weli aysan dhalanin ayaa waxaa soo baxaya nuur mustadiil ah oo cirka aan ku baahayn oo saa u dheer ayaa imanaya iftiin iftiina imanaya aan cirki yani dhulkii aan ku wada baahay iftiinkaas markuu qofku arko wuxuu isleeyahay salaaddii subxiga amaba la joogaa ayuu isleeyahay kabacdina kaas calaamada lagu yaqaano waxaa ka mid a wax yar markuu joogo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo markii la joogo mugdiyaaba ka dabamaraya mugdiya haddana imanaya kaasi marka waxaa la yidhaha alfajru اlkaadib calaamo uma ahan salaaddii subxiga dhalashadeedii fajru kaadib baa la yidhaha kan marka calaamada ee astaanta u ah dhalashada salaada subxiga waa fajriga la yidhaha asaadiq ee runta sheegayo nuurkaas waxaa lagu ogaadaa ama iftiinkaas wuu isbaahiyaaho dhulka dhan uu ku ballaaraa waana soo ziyaadaa marba mar ka dambaysa waa soo ziyaadi kaas wey xataa yadluca awalu shams qoraxda awalkeedii ilaa uu markaas soo dhalanayo ilaa intaas ayay salaada subxigu jiri laakiin qoraxdu hadday soo dhalato salaaddii subxiga way kaa tagtay walaa qadaa'a cala alkaafiri walaa qadaa'a qada ma ahaanin cala alkaafiri gaalkii dushiisii qada ma ahaanin idaa aslama gaalku hadduu soo islaamo wuxuu sheekhu ku leeyahay qof gaala hadduu diinta islaamka uu ku soo biiro ma dhahayno salaadihii intaad gaalka ahayd xilligaad qaangaartay laga bilaabo ilaa hadda soo qadee ma dhahayno sharcigu waajib ugama dhigin sharcigu waajib kama dhigin gaalku inuu wax soo qadayo walaa qadaa qada ma ahaanin cala alkaafiri gaalkii leannahu haddii loogu dhufto gaalkii mar maalintuu qaangaaray iyo maalintuu soo islaamaya intii salaadood maalin walba shan salaadooda ku soo aadaysa haddii cumrigiisii loogu dhufto waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhowr kun oo salaadood waxaa laga yaabaa inay culays ku noqoto waxaa laga yaabaa in islaamkiiba uu ka cararo marka targiiban fi lislaam jeclaysiin islaamka la jeclaysiinayo ayaa waxaa la leeyahay qaduhu waajibkuma aha bal yaxrumu calayhi alqadaa walaa yancaqidu cala almuctamad bal xataa waa xaaraan inuu soo qadayo salaadihii xilliga gaalka uu ahaa jira xataa hadduu yidhaha waa soo qadaynaana maba ansaxayso ma u guntan mayso leannahu wax sharcigu uusan jidaynin wuxuu samaynayo ila almurtadda gaalkii murtadka ahaa ma ahan amaa qof markii hore muslim ahaan jiray qof muslim ahaan jiray kabacdina murtad noqday oo islaamnimadii ka laabtay oo gaaloobay haddana mar kale islaamnimadii hadduu ku soo laabto waxaanu leenahay salaadihii soo qadeen salaadihii soo qadeen liannahu qofkani multasim uu ahaa markii horeu muslimka ahaan jiray qof multasim ah oo tawxiidkii ku dhawaaqay oo shareecada yacni laasimsaday ayuu ahaan jiray isagaa ballankii buriyey ballankaa uu buriyey isagoo yacni yidhi ilaahay waan u hoggaansamay oo amarkiisaan qaadany oo waajibaadka ilaahay aan u hoggaansamay isagoo yidhi uu ka baxay ballanka oo murtad uu noqdo islaamka uu ka laabtay ballankaas uu buriyey cuquubatan calayhi cuquubo isaga lagu ciqaabayo awgeeda waxaa la leeyahay soo qade wixii salaado ahaa oo kusoo dhaafay walaa cala almajnuuni kii waalnaa dushiisana qado waajib kuma aha iyo walmuqma calayhi kii la miir daboolay oo suuxay qofkan majnuunu iska ahaa dhowr sano ayuu iska maqnaayba caqligiisu dhowr sano oo caqligiisu maqnaa kabacdi ilaaha caafiyey subxaanahu wa tacaala caafimaadkiisa u soo celiyey qofkaas isagana ma dhahayno dhowrkii sano oo caqligaagu uu maqnaa soo qadee salaadihii liannahu waa marfuucu lqalab wuxuu ahaa marfuuculqalab qof aan waxbaba waajib ku ahayn sidii qofka sabiga ah oo saqiirka ah ayuu la mid ahaa wuxuu soo gelay xadiiskii ahaa rufica alqalamu can halaaث saddex qof waxba looma qoro can اlmajnuuni xataa yufiiq qofka waalan waxba looma qoro ilaa uu ka soo miiraa buu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam iyo wاlmuqma calayhi kii la miir daboolay isagana waa iska suuxsanaa waa iska maqnaa caqligiisii kaa isagana qaduhu waajibkuma ahan iyo wasakraani kii sakhraansanaa isagana waajibkuma aha qaduhu bacda saxwihim soo miiraabidoodii ka bacdi qaduhu waajibkuma ahan saddexdaa markay soo miiraabaan almajnuun wاlmuqma calayhi wاsakraan saddexdaa hadday soo miiraabaan qaduhu waajibkuma aha ilaa idaa tacadow hadday ku tacadiyeen ma ahan oy ku xadgudbeen bidaalika almadkuur kaa la soo sheegay oo dahaabu lcaqliga ah oo caqligiioo ka baaba'ay hadday kas iyagu caqliga isaga qaadeen qado waa lagu leeyahy saddexdadaba qofkan isagaa maalan cirbado dadka waalu isku dhuftay isagaa iscirbaday oo iswaalay waa lagu leeyahay markuu caafimaado asagaa sakhraamay oo khamruu cabay khamruu cabayoo wuu sakhraamay oo dhowr maalmood ayaa maskaxda iyo caqligu uu ka maqnaa waa soo kabacdiu haddana caqligiisii uu u soo laabtay soo qadayaanu leenahay intaad sakhraanka ku maqneed liannahu adigaa tacadiyey adigaa caqligii iska qaaday walaa cala sagiiri qofkii sagiirka ahaayo yaraa isagana qaduhu waajib kuma aha ilaa waktigii balaqa uu qaangaaro ilmaha sakiiradaa markay soo qaangaaraan ma dhahayno soo qadee intaad sakiirka ahay salaadihii kaa fakatay soo qadee la dhihi maayo liannahu xilligaas waxbaba waajib kuma ahayn wayajibu waxaa waajibaya cala alaabaa'i aabbayaasha waxaa waajib ku ah waalummahaati hooyooyinka waxaa waajib ku ah an ya'muruu awlaadahum carruurtooda inay amraan bisalaati salaad ay amraan cinda sabci siniin cinda kamaali sabci siniina toddoba sano kaamil noqoshadooda agteeda inay salaadda ay amraan carruurtooda waajib weeye hooyooyinka iyo aabbayaalka wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala hooyooyinka iyo aabbayaasha waxaa la doonaya carruurtooda inay salaadda ay ku tarbiyeeyaan oo toddoba sano carruurku hadduu gaaro oo toddobadu ay u kaamil noqdaan markaas inay salaaddii amraan ku tarbiyeeyaan baraan si uu uga caado yeesho oo markuu qaangaaro oo u laasimo oo u laasimo liannahu waxaa la yidhaha man shabba calaa shayin shaaba calayhi qofkii shay ku barbaara wuu ku ciroobaa shay qofkii ku barbaara waa ku ciroobaa shaygaas man shabba calaa shayin shaaba calayhi shay qofkii ku barbaara wuu ku ciroobaa oo cira uga soo dhalatay marka waxaa la doonaya carruurkii in sidaas isaguna markuu weynaado da uu gaaro ay noqdaan wax qalbigiisa ku taagan oo qalbigiisii markaas uu qaatay salaadihii liannahu xadiiskii tirmidi uu warinayay ayaa wuxuu ahaa muru sabiya bisalaat idaa balaqa sabca siniin sagiirka salaadda amra hadduu gaaro toddoba sanuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa idaa balaqa cashra siniina fadribuuhu calayha toban sano hadduu gaarana ku garaacuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam wayadribuuhum inay garaacaan carruurtooda ayaa aabbayaasha waajib ku ah iyo hooyooyinka calىa tarkihaa salaada ka tegiddeeda ay ku garaacaan cinda casharati cinda kamaali cashara toban sano kaamil noqoshadooda agteedana ay ku garaacaan carruurku markuu toban sano gaaro oo la arko isagoo salaaddii meermeerinaya oo salaaddii aan si wanaagsan u tukanaynin waxaa waajib ku noqonayo aabbayaalka iyo hooyooyinka inay ku garaacaan yacni darbigaas waxaa weeye waa darbu ta'diib darbu ta'diib weeye darbu tacsiir ma aha waa garaac loogu talagalay in lagu edbiyo garaac loogu talagalay in lagu edbiyo marka sidaas awgeed waa lagu garaacay carruurkii si looga dhigo waxaan wax culus inay yihiin oo miisaan ku fadhiya oo muhim ah inay yihiin si loogu tusiyo waalafdalu tacjiilu salaati walafdalu sida fadliga badan tacjiilu salaati salaadda dedejinteedii weeye fii awali اlwaqti waktiga awalkiisa in salaada lagu dedejiyo sidaasaa wanaagsan oo fadli badan walow bilaa cudrin sharaxa saasuu dhigay walow bilaa cudrin laakiin waxaa ka horeeya wayajuusu taakhiiruhaa can awali alwaqti wayajuusu waxaa bannaan taakhiiruhaa salaada gadaalmarinteedii in dib loo dhigo salaada way bannaan tahay can awali lwaqti waktiga awalkiisa inaadan dukan oo xoogaa dib aad isaga dhigto hadhow aad tukatid iyadoo waktigii weli uusan kaa tegin inaad tukatana way bannaan tahay walow bilaa cudrin walow kaana taakhiir bilaa cudrin dib u dhigista salaaddii aad dib u dhigaysa cudurdaaro la-aanba ha noqotee way kuu bannaan tahay liannahu waajibka salaadda waxaa lagu magacaabaa alwaajib almuwasac alwaajibu almuwasac waajibka laba qaybood wey alwaajib almudayaq waalwaajib almuwasac waajib waasaca oo fursad wanaagsan ama fursad dheer ilaahay qofka siiyey iyo waajib mudayaq oo cidhiiri ah salaadaha marka waajibkooda waxay ka mid yihiin waajibka muwasaca ah waajib ballaaran wey leanna waxaa weeye salaaddii duhurkii tusaale ahaan waxaa la yidhi qoraxda zuulitaankeeda laga bilaabo ilaa laga gaaro hoosku uu isagu uu ka siyaado shayga mahalkiisii hooska uu ka siyaado ilaa intaas ilaa intaas waa wakti ballaaran waktigaa dhexdiisa qayb un ka mida haddii salaaddii ay kawaga dhacdo waajibkii uu kaa dhacay laakiin adigana waxaa kaa fadli badan kaa ajir badan kaa iimaan badan qofkii ku tukaday awalulwakti waktigu markuu dhashayba hore ka tukaday qofkaasaa mar walbaba aadan gaaraynin wayajuusu taakhiiruhaa can awali اlwaqti walow bilaa cudrin bishardi waxay ugu bannaan tahay shardiga ah an yaczima inuu go'aansado calaa ficlihaa salaada samaynteedii uu go'aansado qabla khuruuji اlwaqti waktiga bixiddiisii ka hor markuu aada dib dhigaysid salaadda ood leedahay ha dhowan tukan waa inaad go'aansatid salaadda inaad samaynayso intaan waktigii uusan kaa tegin marka salaadda haddii ay dhalato laba shay mida midaa lagaa dooni adiga salaadda hadday dhalato laba shay mid ayaa lagaa rabaa imaa inaad hore ka tukato waa kow haddaadan hore ka tukanayn awalulwaqti maxaa waajib kugu noqonaya alcasmu go-aan inaad gaartid inaad salaada tukan doontid intaan waktigu dhammaanin labadaas shayaa mid ka mida lagaa rabaa adiga waktigii ma la gaaray labadaas shayaa mid lagaa rabo imaa horay awalulwaqti inaad ku tukatid haddaadan awalulwaqti ku tukanayn waa inaad niyeysatid ood go-aansatid inaad waktiga dhexdiisa aada ku tukanaysid intuusan waktigu kaa baabiin laakiin in yacni si bilaasha hamal aada isaga noqotid oo awalulwaqtina ma tukanaysid mana niyeysanaysid inaad waktiga dhexdiisa aada ku tukatid taas lama ogola wa mithlu الsalaati fi dalika baqiyat اlfuruud almuwasaca kaalxaj wa mithlu salaati salaada waxaa la mida fii daalika ay wujuub اlcasmi go-aankaas aanu nidhi in la go-aansado inaad samaynayso waa waajib waxaa kula mid ah baqiyaة اlfuruudi waajibaadka baaqigoodii ayaa la mida waajibaadkaasoo almuwasacati ee la ballaariyey oo jaanis dheer iyo wakti dheer qofka la siiyey wadaalika kalxaji xajkii oo kale xajkii oo kale waa la mid wuxuu ku leeyahay sheekh raximah اllahu tacaala cibaadaadka waajibkooda fursadoodu ay dheer tahay oo waajib muwasaca uu yahay waa la mid sida xajkii oo kale hadda xajkii oo kale cumrigaaga dhan wuxuu kugu waajibaa hal mar haddii aada mustadiic tahay oo xoolo ilaahay uu ku siiyey cumrigaaga dhan wuxuu kugu waajibaa xajku hal mar oo kale ah laakiin sanadkan haddii aad lacag heshid lacagtii xajka lagu aadi lahaa sanadkan haddaad heshid isla sanadkaa hore inaad xajkii ka aadid waajibkuguma ah waxaad dib u dhigi kartaa sanadka soo socda waxaad dib usii dhigi kartaa sanadka ku xiga liannahu xajku waajibkiisu waa muwasac waajibkiisu waa albalaariyo waxaa la rabaa intaadan dhiman un intan aadan dhiman waa inaad waajibka aada iska bixiso laakiin mar walbaba waxaa fadli badan in loo degdego oo sanadka ugu horeeyo lacagu ku soo gasho inaad xajkii aaddo ayaa mar walbaba fadli badan liannahu naftan meelay gaarayso lama oga hadduu qofku weliba culimada fuqahada waxay leeyihiin qofkii hadduu ta'khiir sameeyo sanadka soo socda ayaan xajin kiyaa la gaaray haddana wuxuu yihi sanadka soo socda haddana wuxuu yihi sanadka soo socda markii dambe waa dhintay isagoon xajin maata wahuwa caasin lilaahi walirasuuli qofkaas wuxuu dhintay isagoo caasi ah oo dembiilo ah liannahu xajkan fursad waa lagu siiyey inaad dib dhigto laakiin in aad la dhimato yaa fursad kuu siiyey waa dembiile qofkii xajkii isagoo lagu leeyahay dhinta waa caasi caasi wey marka waxaa la rabaa si aadan cisyaanka ugu dhicin markii lacagba ilaahay ku soo geliyo horeba ka aad sanadka ugu horeeya wayajibu calى الشhaksi cinda أwali buluuqihi an yaczima calى ficli jamiici اlwaajibaat wayajib waxaa ku waajibaya calى shaksi shaksiga waxaa ku waajibaya cinda أwali buluuqihi qaangaariddiisa bilowgeeda qaangaariddiisa bilowgeeda agteeda waxaa ku waajibaya an yaczima inuu go-aansado calىa ficli jamiici اlwaajibaat waajibaadka dhammaantood samayntooda inuu go-aansado waajibu iyo walimtinaaci ka reebtoonaasho inuu go-aansadona waajibu can jamiici almuxaramaati waxyaalaha la xarimay dhammaantood inuu ka joogsanayo waa inuu go'aansado mas'ale muhimu sheekhu meeshan uga hadlay inta badanna layska fududaysto mas'aladaasi waxay tahay qofku hadduu qaangaaro oo xilligii qaangaarkii uu gaaro waxaa waajib ku noqonaysa inuu casiimo la yimaado go'aan muxuu go'aansanaa wax walboo ilaahay waajib uga dhigay inuu la imanayo wax walba oo ilaahay ka xarimana inuu ka joogsanayo masaladaasi waajibay ku tahay qofku markuu qaan gaaro imtihaal iyo alimtinaac imtihaal inuu qaadanayo waajibaadka dhan uu samaynayo iyo imtinaac muxaramaadka dhan inuu ka joogsanayo inuu go'aansado waajib weliba sharaxa wuxuu ku leeyahay fain lam yaczim calىa daalika hadduusan sidaa go'aansan casaa dembiiluu noqona waa dembiu kale waa caasiyoobay wayasixu tadaarukuhu liman faatahu daalik qofkii masaladaasu ka fakatay oo horey aan ugu baraarugsanayn waxaa yacni ansaxaya inuu gadaal kala yimaado niyadaas inuu gadaal kala yimaado ka kaiirin min annaas sida dadkuba u badan yihiin qof walba marka waa in saacaddan aan wada niyeysanno ilaa waa waa yartaan u malayn qof niyadaa la yimid qof niyadaa la yimid waa iska yaryahaye waa inaan niyeysanno saacaddanba wax walba oo waajiba oo ilaahay nagu waajib yeelay inaan samaynayno wax walba oo xaaraama ilaahay naga xarimana inaan ka joogsanayno qof walba waa inuu niyadaas uu la yimaado waa sida kitaabku sheegayo dadku waa u badan yihiin oo yidhi inay niyadaasu dayacaan niyadaas inay dayacaan waa inay marka gadaal niyada ay kala yimaadaan waman jaxada wujuuba salaa waman jaxada qofkii diiday wujuuba salaati salaadda waajibnimadeedii calayhi shaksiga dushiisa ay waajib ku tahay qofkii diiday oo min almukallafiina dadkii la kallifo qaangaarka ahay ah qof qaangaara oo caaqil ah oo yidhi salaaddu waajib iguma ahan fa huwa qofkaasi kaafir wey waa gaal murtad wey waa mid ka baxay islaamnimadiiyo diintiiyo ka laabtay kaafir wa yuqtalu waana la dili qofkaas oo dowlad hadday meesha ka jirto dowladdaa loo baahan yahay qofkaa inay disho kufranaana loo dili kufran min kufrin gaalnimaa loo dili in lam yarjic hadduusan soo laabanin ilal islaami islaamnimada hadduusan u soo laabanin oo uusan toobad keenin gaalnimaa qofkaas loo dili walaa yusallaa calayhi qofkaana lagu dukan maayo salaatuljanaaza xaq uma lahan liannahu waa gaal walaa yudfanu mana la aasayo fii qubuuri اlmuslimiin muslimiinta qubuurtoodana lagu aasimaayo oo marka la duugayana yacni waxaa lagu duugi meel gooniyaha lagu aasiyo gaalada iyo murtadiinta meesha lagu duugo maahane meeshii muslimiintii lagu aasi jiray ma lagu duuga si cadaabkiisa iyo qayladiisa iyo dhibaatadiisa uusan ugu dhibin dadka deriska la ah ee muslimiinta ah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala uu masaladan uga hadlay qofku isagoo mukalaf ah mukalaf walbaaliq alcaaqil mukalaf maxaa la yidhaha albaaliq alcaaqil isagoo qaangaar ah caqlina leh hadduu yidhaha salaaddu waajib iguma ah wuxuu ku yidhi sheekhu waa ku gaaloobay hadalkaas qofku wuu ku gaaloobay leannahu muxuu noqonaa waa qof mucaanid mucaaridi lilahi tacaala waa qof ilaahay xukunkiisii ka hor yimid oo ilaahay intuu yidhi waxay ka dhigan tahay salaadu waajibaan kaaga dhigay isna waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi waajib igama dhigi kartid ama waajib igama aadan dhigin taasi la mid tahay waa mucaanid lilaah ilaahayuu mucaanid ku yahay oo mucaarid yahay xukunkii ilaahay xukun ilaahay waajib uga dhigay uu leeyahay waajib iguma aha marka shareecadii islaamkiibuu mucaanadaynaa waa caniid qofkaasi marka waa gaaloobay waana la dili oo wayuqtalu marka la dilayo yacni yaa dilaya qofkan waxa dilaya uma bannaana afraadda shacabku ma dilayaan sharciga islaamku waa sidaa yacni haddaad aragtid qof murtada oo qof haddii aad aragtid salaaddii yidhi waajib iguma aha inaad seefta iyo qoroga iskala booddo ma ah iyo baskooladda ula baxdo qofkan waxaa dilaya waa xukuuma hadday jirto dowladda wey waxaa dilaya diintu ma ogola fawdo qofkan haddii aad dishid adiga qof shacbaa tahay ximaayana ma lihid maxkamadna ma fadhiisid xukuumo gadaashaada fadhiso oo xilkan kuu diratay ama kuu xil saaratana ma jirto haddii xukuumadan xilkan aysan kuu saaranin kan isagana walaalkiisaa soo boodaya walaalkaa uu dili ama adiguu ku dili meeshii fawda iska noqon marka fawdadaasuu sharcigu diidan yahay marka fawdadaas ayuu sharcigu diidan yahay laakiin qofkan yaa dilay haddii la yidhaha xukuumadaa dishay dowladaa dishay sharcigiina ku dishay islaam bis dadka quluubtooda way wada qancayaan way qancayaan laakiin qof meel iska maraya qofkan waa waa gaalow salaadii uu ka tegey baskoolad madaxa uga jebi un kii soo mara baskoolad madaxa uga jebi waa fawdo wey waa xaaraan wakaas lama ogola waa fawdo leannu haddaad qofkii adigu dishid isaguna waxaa laga yaabaa inuu isaguna walaalkaa dilo ama adigii ku dilo adiguna ficil celin radulficli adiguna aada samayso oo meeshii uu ka noqdo dhiiggiioo layska banaysto marka fawdo iska noqoto marka waxa dilaya waxaa weeye waa xukuuma xuduudaha waxaa fidi- fuliya oo xad fulin kara waa xukuumo sharciya wey xukuumo sharciya xuduudaha fulinaysa shacab maya qof shacaba looma ogola xuduud inuu fuliyo wayuqtalu kufran in lam yarjic ila alislaam hadduusan islaamnimada dib ugu soo laaban walaa yusallaa calayhi mana lagu tukanayo walaa yudfanu fii qubuuri lmuslimiin muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi maayo fain lam yajxad hadduusan diidin wujuubahaa wujuuba salaa salaadda waajibnimadeedii hadduusan diidanayn laakiin wa akharahaa salaaddii uu dib u dhigo can waktihaa waktigeedii uu dib uga dhigo bilaa cudrin cudur daar la-aan uu waktigeedii ka saaray cudur daar la-aan uu waktigeedii ka saaray salaaddii casirka hadda aanu taagannahay waxaa la arkay maqhribkii qoraxdii oo dhacday isagoon casirkii tukan casirkii ma tukan qoraxdiina way dhacday fa huwa kaasi muumin way faasiq ah kaasi waa muumin laakiin muumin toosan ma ahane waa muumin faasiqahoo fisqiyoobay muumin faasiqa wey laakinahu muuminkaa fisqiyooboo salaaddii waktigeeda ka saaray yuqtalu waa la dila isagana waa la dili bishuruudina lagu dili shuruuddaasoo madkuuratin la sheegay fi lmudawalaat kitaabada la dheerdheereeyey kutubta aada masaladan uga hadashay shuruud ay sheegeen ayaa lagu dili oo shuruuddaas maxaa loola jeedaa wa hiya an yuطaalibahu imaam aw naa'ibahu marka la dilayo waxaa weeye waa in qofka imaamka ahee markaa muslimiinta hogaaminaya madaxweynaha ama wakiilkiisa qaadigii oo kale waa inuu ka dalbado biadaa'iha salaadda gudashadeeda war salaadda duko waa inuu yidhaha idaa daaqa waktuhaa markii salaadda waktigeedu cidhiiri uu noqdo waa inuu yidhaha salaadda duko wayatawacadahu waa inuu ugu hanjabo bilqatli dil in akhrajahaa can ilwaqti waktiga haddaad ka saartana waa lagu diliyo ogaaw ogeysiiskaasna waa in la siiyo digniintaa waa in la siiyo haddaad waktiga ka saarto waa lagu diliyo ogaaw fa in akharahaa hadduu waktigii dib uga dhigay salaaddii wa akhrajahaa canhu waktigiina uu ka bixiyey istaxaqa alqatla wuxuu xaq u yeelanayaa in la dilo markaas way marka la dilayo laakiin marka hore waa in ogeysiis la siiyo salaadan ogaaw waktigeeda haddaad ka saarto waa lagu dilaya iyadoo marka ogeysiiskaas la bixiyey ayuu salaaddii waxaa la arkay isagoo waktigeedii ka saaray maqhribkii la joogo casirkiina uusan tukan waa la dili markaas waa la dili markaas laakiin waxaa dilaya waxaa weeye waa imaamka oo madaxweynaha ama qof wakiilka ah oo maxkamad sharciya oo dhisan oo qaadigii ayaa xukumaya markaas laakinahu yuqtalu waa la dili bishuruudina lagu dili shuruuddaasoo madkuuratin lagu sheegay fi lmudawalaat kitaabada la dheerdheereeyey lagu sheegay walaa tasqudu salaatu salaadu kama dhacdo can axadin qofna salaadu kama dhacdo qof qaangaar ah oo salaad ka dhacaysahay ma jirto walow ishtadda calayhi shaksiga almaradu xanuunkuba ha ku adkaado hadduu doono xanuunka midka ugu khatarsan walciyaadu billaah xataa hadduu kugu dhaco salaaddii waajibay kugu noqon salaad yacni xanuun adag hadduu kugu dhaco salaaddii waajibay kugu noqon waxaadna u tukanaya tabartaadu intay la egto haddaad istaag ku tukan weyso fadhi haddaad fadhi ku tukan weyso jiifaad isaga tukan haddii jiifkii aad ku tukan weyso fartaasaad ka ishaari farta ayaad ka ishaari fartii haddaad nuuxin weyso qalbigaad iska niyeysan inaad dukanayso ayaad iska niyeysan salaadda waajibkeedu qofka wuxuu uga tegi karaa inuu qalbigu uu ka maqan yahay oo caqligii uu ka suuro oo uu miir daboolmo oo koomo uu galo xanuunkii kooma hadduu ku geliyo oo qofkii kooma uu galo miirkii uu ka tago marka waxba waajib kuguma ah leanna waa shibhu lmajnuun waxaad la mid tahay qof waalan oo kale caqli ma lihi lianna manaada takliif walcaqli meesha qofka shareecadu ay wax uga waajibto oo waajib ay wax uga dhigto waa caqliga wey caqli hadduusan jirin qolofkani waxba waajib kuma noqonayaan caqli hadduusanba jirin marka salaaddu marnaba kaa dhici mayso marna kaa dhici mayso walaa tasqudu salaatu salaadu ma dhacdo can axadin qofna salaadu kama dhacdo walow ishtada calayhi shaksigaa dushiisa almaradu xanuunku haba ku adkaado hadduu doono xanuun kastoo kugu adkaada salaadda waa lagaa doonay ilaa idaa qaaba caqluhu qofka caqligiisu inuu maqnaado maahane bigayri tacamudin qasad la-aan oo caqligii uga tago qasadkaasoo minhu shaksiga xaggiisa ka ahaaday salaaddu waxay kaa dhici kartaa uun waajibkeeda in caqligaaga uu tago adigoo weliba si kasa aan caqligaaga u baabi'in haddaad kas caqligaaga u baabi'iso ood isdurto ama khamre aada cabto waan soo marnay salaaddu waajibay kugu tahay markaad soo miiraawdo ayaad soo qadayn salaadihii kaa tegay walaa cudra lahu shaksigana cudurdaar uma sugnaanin fii ta'khiirihaa salaada dibdhigiddeeda cudurdaar kuma leh fi lxadari xadarka joogidda isagoo magaaladiisii joogoon musaafir ahayn salaadda ma dibdhigi karo can waktihaa wakhtigeedii kama dibdhigi karo adigoo xadarkii joogo magaaladii jooga salaaddii wakhtigeedii ma bannaana inaad ka dibdhigto walow takaaharad calayhi shaksiga haba ku bataan alashqaalu mashquuliyaalku haba ku bataan haddii doonaan shaqo kasta ku jira shaqada nafsaddeeda waxaa ka weyn salaaddiiyaa ka weyn shaqo kastaad ku jirto waa inaad shaqadaada joojiso haddii aada maqashid xaya cala asalaa salaadda u kaalay haddii aada maqashid waa in markaa shaqadaada aada joojiso leannu markaas ilaahay subxaanahu watacaala uu amray inaad salaadda aaddo lagu amray oo aadaankii uu ku leeyahay xaya cala asalaa shaydaankuna aadaan kaluu wataa isaguna shaydaankuna markaa wuxuu hoos kaa leeyahay oo kugu waswaasinaa xaya cala adirhami xaya cala adinaar shilinka u kaalay doolarka u kaalay uu ku leeyay marka wuxuu rabaa inuu dukaankii iyo xafiiskii uu kugu sii celiyo oo ku yidhaaho dadkan kastamarka ah yaysan kaa kala tegin dadkana dukaanka ka go-aya xafiiska ka go-aya isaguna hoos wuxuu ka wadaa wacdi u gaara wacdigii shaydaanka wacdigii shaydaanku wadaa xaya cala asalaa marka leeyahy xaya cala adinaar xaya cala adirham u leeyahy isagu aawo shilinkii aawo shilinkii aawo waxbaa waxbaa nusqaamay xaggee u xiri isaguna wuxuu wataa waswasadiisii shaydaanku marka muuminku waa inuu xadarkiisa iyo digtoonidiisa waa inuu ka qaato rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa daycun can dikri اllaahi wa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaa qoladaas inaad gashaa la dooni qolada ilaahay uu ku tilmaamay beeca iyo ganacsigu inuusan salaada iyo zakada uusan ka mashquulinayn qoladaa ilaahay ammaanay waa inaad ka mid noqoto cabdullahi bni cumar markuu aayaddan fasiraya wuxuu yidhi saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam markii xilliga salaada la gaaro kaanuu yakliquuna xawaaniitahum dukaamadooday soo xiri jireen xilliga salaada markii la gaaro cabdullahi bni cumar walaa cudra lahu fii taakhiiriha fi lxadari can waqtiha walow takaaharad calayhi alashqaal mashquuliyaalku haba ku bataan qofka hadduu doono mashquul kasta haba noqdo dadaa waxay caado ka dhigteen maalintii iska soo shaqaysanayo habeenkii markay guriga yimaadaan ay wixii salaadaa leeyihiin haddaan jamcinayna wixii dhamma waa diin la-aan w diin la-aan wixii salaadaa markaas wuxuu ka soo bilaabay duhurkii casirkii maqrib saasuu isugu tixahay de wuxuu diintu ma aha qofku siduu rabo inuu maaragtaa shaydaanku ugu dhigo ma aha iyo hawada naftaadu inay ku dhaafiso sharcigii ilaahay subxaanahu watacaala iyo ridihii ilaahay inay hawada nafta iyo adduunyadu ay ku dhaafiso ma ahan qofku markaas wuxuu noqonaya qof caduwin linafsihi ah oo naftiisii cadow ku ah mustaqbalkiisii adduun iyo aakhiro midna labadiiba burburiyey ayuu noqonaa mana ansaxayso taas waa talaacub bidiin waa diintiiad ku cayaarayso ilaa idaa nasiyaha salaaddii inuu qofku uu halmaamo ma ahan bigayri lacibin cayaar la-aan cayaar haddaad ku halmaanto waa dembi waana laga rabaa salaaddii laakiin halmaanku goormuu cudurdaar noqonaa cayaar la-aan markaad ku halmaantid wax mubaaxa mashquul iska mubaaxa iska bannaan adigoo ku dhex jira ee salaaddii halmaantay markaa cudurdaar way kuu tahay oo ku dembaabi maysid laakiin qadihii waa lagaa rabaa mar walbaba salaaddii waad soo qaday ow amase naama qofku inuu ka hurdo qabla dukhuuli wakhtihaa salaadda wakhtigeedii geliddeedii ka hor inuu seexdo maahan walam yantabih uusanna soo baraarugin ilaa bacda fawaatihaa salaadda tegiddeedii ka bacdi maahane maba toosino hurdadii kama baraarugin labadaasi cudurdaar way noqon karaan annawmu waannisyaan wuu hurday qofkii oo salaadda wakhtigeedii oon la gaarin ayuu seexday wakhtigii salaadda iyadoon la gaarin ayuu seexday wuxuu soo toosay salaaddii wakhtigeedii oo dhammaaday qofkaasi waa macduur amaa haddii uu qofkii hurdo isagoon isku kalsoonayn inuu soo toosayo wakhtigii markii la gaaray uu seexday salaaddii subxigoo dhalatay oo aadaankii dhacay oo fajarkii uu dhashay uu hurdadii isaga laabtay waa u jeedaa wuxuu ka kacay qoraxdii oo soo baxday qofkaasi waa qof dembiilo ah dembi weynaana loo qori lannahu kas qofkii salaaddii uga tegey ayuu ku dembi yahay qofkaas wa idaa faatad hadday ka tagto shaksan shaksi fariidatun waajib hadduu ka tago shaksi haddii farad salaad farada qof uu ka tago bikayri cudrin cudurdaar la'aan waajibkaasi qofka uuga tago wajaba calayhi shaksiga waxaa ku waajibaya qadaa'uhaa qadaa'u tilka alfariida salaaddaa faradkaa qadaheeda waajib ku ah cala alfawri degdeg uu ku soo qadayo waa markii salaaddu kaaga tagto cudurdaar la'aan adigoo indhahaagii shan yihiin oo soo jeeda ayaa salaaddii ay ku dhaaftay oo salaaddii aadan tukanin waa in salaaddaa uu soo qadeeyo si degdega waa inuu usoo qadeeyo wakhtigiisoo dhanna waa inuu ku mashquuliyo salaadda qadaheedii ilaa awqaadda wax cunayo iyo awqaadda uu cabbayo iyo awqaadda uu hurdayo seexanayo maahane iyo awqaadda uu risqulyowmkii uu raadsanayo inta kale waa inuu qadahaas ku mashquulsan yahy waxyaalaha daruuriga maahane inta kale wakhti kastuu firaaqo soo helo waa inuu iyadii ku mashquulsan yahay markii laga reebo wakhtiga daruuriga ahuu hurdayo iyo wakhtigu irsaaqadda raadsanayo markii laga reebo iyo wakhtigu wax cunayo wax cabayo wixii ka soo haray waa inuu ku mashquulo salaaddii yacni uu ka tegey oo cudurdaar la'aan iyo kas uu uga tegey inuu soo qadayo loomana ogolo markaas inuu tukado salaad sunno ah liannahu salaad sunnaa muxuu ka tukadaa waajibaaba lagu leeyahay waajibaa lagu leeyahaye muxuu salaad sunnaaba tukadaa qof waajib lagu leeyahay fain faatathu fain faatat salaaddii hu shaksiga hadday ka tagto bicudrin bisababi cudrin cudurdaar sababtiis hadday uga tagto wajaba calayhi shaksiga waxaa ku waajibaya qadaa'uhaa salaadda qadaheedii ayaa ku waajibaya cala taraakhi gadaal marin ayaa qaduhu waajib ugu noqon waa iska dibdhigi karaa qadaha haddii salaaddii cudurdaar uga tagto maalan hurdo iyo halmaan ayaa salaaddii ay ku dhaaftay markaa wuu dhihi karaa berri ayaan soo qadaynaa wuu dhihi karaa laakiin haddii cudurdaar la'aan ay uga tagto isla hadda waa inuu soo qadayo isla saacaddan waa inuu hore qadihii uga istaago walafdalu lahu shaksiga waxaa u fadli badan xataa haddii salaaddii cudurdaar uga tagtay almubaadaratu degdeg biqadaa'ihaa salaadda qadaheedii inuu u degdego ayaa u fadli badan waa markay uga tagtay cudurdaar cudurdaar hadday uga tagto hurdo iyo halmaan uga tagtay xataa sida fiican hore inuu ka soo qadeeyo sidaasaa wanaagsan allah subxaana